Maamulka iyo bulshada deegaanka Waqooyi iyo gobolka Mudug ayaa walaac ka muujiyay biyo la'aanta saameynta ku yeelatay dadka iyo dunyada. Haddaba, bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ka codsaday in gargaar bini'aadanimo oo degdega lala soo gaaro ay ugu horeyso in loo qodo ceel biyood ay manaafacadsadaan maadaama deegaanka ay ka jirto biyo la'aan baahsan.
xulfada lahayn iyo baagag ee islaamka dadka hay-adaha iyo deela kugu roonyo dadka deeqbixiyayaalka dowladda galmudug madaxweynuhu ugu sarreeyo dowladda dhexe madaxweynaha xasan sheekh meel kasta nalaka dhegaysanayo dadka islaamka il dheer inay ku fiiriyaan meesha oonka ka jirta iyo baahida dadka islaamka ku amman yahay waxaa ugu horeeya biyahaas ayaa ugu horeeya biyaha waxaan leenahay oo dadka muslimiinta aha oo maamulada ku ku shaqo leh arrimahaas biyaha sida wasaaradda tamarta iyo biyahoo kale ee, madaxweynahoo kale mid gobol iyo mid state labadaba Ee, waxaan leenahay saaka codsi u nahay in nala ka caawiyo biyaha oo biyo la-aanba nahaysa sidoo kale waxaan baaq u diraynaa jaaliyadaha islaamka ah oo dadka mutadawiciinta muslimiinta ah ama soomaaliya ha ka mid ahaadeen ama galmudug ha ka mid ahaadeen ama gobolkaanba ha u dhasheen weliba si khaasa waxaan usii magacaabaynaa een, xaajiga la yidhaahdo xaaji qaasim een, ninka faarax warsame galbeyte iyo in tiimka la shaqeeya oo mutadawiciinta ah oo ay u horeysay biyo la'aan meeshaan ceel gacmeedna ma leh ee, xulfadda baaga la geliyana ma leh dad badan oo boqolaal ahaana ku dhaqan oo dad ceelka degan oo boqol iyo kasii badan ah iyo laba boqol ku dhow iyo baadiyaheeda ee, hadda saacaddaana la joogo xoolo ooman baa dhooban dooyad biyo lagu soo qaado inta badan baa haddii ilaahay idmo baa naf lagu doonaa waxaan baaqa u diraynaa dowladda federaalka ah wixii ku shuqul leh ee qaybtaas biyaha dowladda galmudug oo aan ka tirsannahay dadkeeda ku shuqul leh biyaha iyo haddii lahaydma waxyaabaha loo baahan yaho ama xulfada ha noqdeen waxaan marka codsanaynaa oo dowladda federaalka iyo ta galmudug iyo jaaladiyaha iyo kuwa maaragtay deeqbixiyayaasha ah in baahadaas ay jirto baan u sheegaynaa meeshaan dadka isugu yimid waa nooc walba waa haddii ilahay ka hore waa dumar waa odayaal waa arday waa haddii ilahay ka horon yahay culummo kulli waashaan dho- baan u- aan dhoobannahay Ee, inta codkeena maqlaysaana inayna soo fiirisaan fiir il naxariis nagu fiirsaan rabnaa Ha- ee, qolada qaasim xaaji qaasim faarax warsame galbeyte iyo deeqbixiyayaasha la shaqaysa kuwa la shaqeeya so- oo samafalayaasha ah khaas waxaan ugu sii sheegaynaa meeshaas in aan maaragtay haddii ilaahay idmo aad iyo aad ugu biyalaanahay khaasatan waxaan codsanaynaa hay-ado samafalka meel kastoo ay